بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رسولك وحير صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك waxaan idinkaga tegay diintii caddayd iyo dariiqii caddaa oo habeenkiisu uu maalinkiisii la mid yahay yani habeenkii iyo dharaartu waa isku mid oo wax shubha ah oo lagu soo dhex qarin karaa ma jirto laa yasiiqu canhaa diintaas saxdaana kama leexdo aniga gadaashay ilaa haalik qof halaagsamay oo khasaaray ma ogi abuu dar wuxuu yidhi allah ka raali noqdee rasuulku wuxuu naga tegey sala allahu alay wasalama iyadoo aanu jirin shimbir baalashiisa dhaqaajinaya cirka ilaa wuxuu nooga sheegay cilmiguu nooga sheegay wuxuu nagu tirtirsiyey rasuulku sal ly slam sunnadiisa inaan ku dhegno inaan diinkiisa wax ku soo darno aada buu nooga digay rasuulku sala alla alay slam oo wuxuu yidhi sunnadayda laasima iyo sunnada khulafaa araashidiin ku dhega oo goosdambeedyada ku qabta wa iyaakum wa muxdathaat ilumuur waxaan idinkaga digayaa waxyaabaha lasoo darisiiyey fa ina kulla muxdathatin bidca maxaa yeelay wax kastoo gadaal dam diinka looga daraayo on diinkii kamid ahayn waa bidco wuxuu kaloo khudbooyinkiisa ku bilaaban jiray rasuulka sal ly slama amaa bacdu fa ina khayra alxadiidi kalaamu ullah wa khayra alhadyi hadyi muxamedin sala allahu alay waslama wa shara alumuuri muxdathaatuha sida saxiixu muslim ku jirtay xadiidkii jaabir marka uu hadalka bilaabaayo wuxuu ku bilaabi jiray hadal waxaa ugu wanaagsan hadalkii alle dariiqana waxaa ugu khayr badan dariiqadii rasuulka sal alla ly slam iyo hanuunkiisii arrimana waxaa ugu shar badan oo ugu xun kuwa lasoo darisiiyo nasaa-i marka wuxuu ku daray wa kulla bidcatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar bidco kastaahi waa baadi baadi kastaahana naarta inaad gashay sabab kugu noqotaa ibnu mascuud wuxuu yidhi ittabicuu yani dadkii inka horreeyay raaca oo aharka ku dhega oo saxaabadii dariiqoodii qaada walaa tabtadicuu bidcana ha ku daranina diinka ha keenin adinku faqad kufiitum waa laydinka kaafiyey baabkaasi xudayfa ibnu yamaan wuxuu yidhi kullu cibaadati llahi tacbaduha asxaabu muxamadin falaa tacabaduuha cibaado kastoo asxaabta rasuulka sal ly slam aanay alle ku caabudin adinku alle ha ku caabudinina marka bidcadu waa wax aada u xun bidcooyinkiina waxaa ka mid ah bidcada maanta oo kale dadku ay ku mashquulaan oo la yidhaahdo xuska nebiga sala allahu caleyh wasalam culimmaduna waxay u badan yihiin dadka bilowday waxaan ee bidcadan keenay inay ahaayeen dadaan muslimba ahayn nimanka faatimiyiinta la yidhaahdo waa niman shiico sheegta oo gaalnimana u qarsan tahay ahaayeen kuwa baatiniyada la yidhaahdo oo dhul weyn oo muslimka dhulkiisa kamida waqti waqtiyada kamida qabsaday weliba muddo dheer haysta masar oo kale laba boqol oo sana ay haysteen morocco iyo kale ay soo qabsadeen iyo tunis iyo muslimkii waa cadaabeen ile diinkii rasuulka sal sl diin kasoo horjeeday wataan waxyaro marka xoogaa munaafiqnima keliyaha uga haray diintii maaragtay islaamka oo ay rabaan dadku inay ku aqbalaan marka nimankaas yaa la sheegay inay iyagu maarad ka dambeeyeen kadibna waxaa soo nooleeyaa layidhi kuwo suufiye ah oo dhinacaas ciraaq iyo jooga magaalada musil mid haysan jira laakiin maqriisi iyo culamo badan maaragtay waxay sheegeen inay mawaalid fara badan nimankaasi soo ixdaafiyeen oo mawlidka rasuulka sal ly slam uu ka mid yahay mawlidyo aan diinka shaqo ku lahaynna waa ku jireen yacni sanadka bilowgiisa oy iyagu samaysteen iyo matalan cashuuraa mawlida marka kale sameeyeen oon kan rasuulka ahayn sal sl waxaa kamid ahaa xasan iyo xuseen mawlidaa loo sameeyey faatimo mawlidaa loo sameeyey midka marka iyaga u joogay ee boqorka u ahaana mawlidii u sameeyeen rajab bilowgeeda mawlidii u sameeyeen shacbaan habeenka u horreeya mawlidii u sameeyeen shacbaanku markuu kala bargaaro mawlid u sameeyeen intaa waxaa sheegaya maqrizi kitaabkiisa almawaacid walictibaar la yidhaha fi dikri alkhitat walictibaar iyagu marka culimadu waxay sheegeen qasadka ilaahay waa in caqiidadooda maaragtay qarsoon ee macnaha baatiniga ah ay dadka ku dhex faafiyaan iyagoo shiicnimo sheeganayo si dadku ugu maleeyaan inay rasuulka jecel yihiin sala alla alay slam sidoo kale caqiidadii muslimiinta inay fasaadiyaan oo bidcooyinkii iyo muxaramaadkan ay muslimiinta ku dhex faafiyaan sababta dadku markay sunnada ka fogaadaan bidcada iyo xaaraantu waa u fududaataa matalan suufiyadii oo kale yaa la rabaa in la ta'hiiriyo raad lagu yeesho waa in marka meelo laga soo galo la samaysto yacni mawliidkan iyo ixtifaalkani badanaa dadka hawadooday waafaqsan yihiin sida maxamed rashiid ridaa uu sheegayo wuxuu leeyay dabeecada baniaadamka waxaa ka mid a inay ku talax tagaan muujinta weyneynta dadka diinka looga dambeeyo waa marka marka dadkii atbaacda ahaa diinka u nisbe sheeganayay ay daciifaano diin ahaan iyo adduunya ahaanba xaalkoodu iska xumaado sababta weyneyntaasi wuxuu leeyahay maaragtay nafta wax dhibahoo gaar ah u keeni maayaan oo culays ma dareemayaan yani acmaashii kale iyo takaaliiftii kale iyo lamid ma ah marka takaaliifta kale intay meel iska soo dhigaan iyo waxay ku mashquulayaan keliya maaragtay habeenkan baan xaflad leenna laakiin acmaashii saxda ahayd ee rasuulka sal ll slam diinkiisa uu ku xoogeysan lahaa lagu mashquuli maayo shakina noogama jiro in rasuulka sal alla alay slama weyneyntiisu ay xaq tahay oo uu mudan yahay laakiin weyneyntaasi ma aha inay shareecadii ka baxsan tahay maaha weyneynta sunnada lagu arkana ka mid maaha in diinkii rasuulka sal alla ly slam wax lagu soo daro oo aan leen anagu rasuulkan ku weyneynana sal alla alay slam xataa niyaddeenna ha hagaagsanaato wuxuu leey marka maxamed rashiid ridaa isagaa hadalka sii watee wixii ugu weynaa ee dadkii naga horreeyey diimihii naga horreeyey in diinkoodu bedelmo keenay waa bidcooyinkaas oo niyada wanaagsan lagula imaanayo markaasi bidcooyinku wadeen oo wadeen iyagoo le waxbaan weyneyneynaa niyaddeena waa hagaagsan tahay ilaa diimahoodii ay noqdeen diimo kale oo wixii rususha ay la yimaadeen ka duwan marka calaa kulli xaal dadka mawliidka dee dhiga ama xusa waa noocyo badan yihiin qaar uun maaragtay bidcadaas keliya la yimaadaa jira oo caqiido maaragtay xun aan muujisanayn inkastoo bidcada lafteedu ay wax xun tahay aqwaal gaalnimaana aan ku hadlaynin macsina aanay maarata ka muuqanin oo maaragtay sida kuwa kale aan ka sheegi doono laakiin iyadaas lafteedaan la ogolayn waa bidco iyada lafteedu oo salafku maaragtay ma aanay jeclayn arrinka noocaas oo kale rasuulkiina sal ll slam lagama hayo marka faakihani oo kale marka uu ka hadlayay qoladan uu yiri yani xaaraan kuma soo dhex daraan mawlidkooda oo xoogaa lacag iyagu jeebkooda yani ka keensadeen yay yani dadka matalan wax ugu sameeyaan cuntay wax noocaas oo kale markaas la isu yimaadaa ma garate midka aan marka bidcadu ku sheegina waaba kaas uu leeyahay sababtoo ah fuqahadii islaamku ma aanay samayn buu leeyahay asalna uga garan maayo kitaabkii sunnadii iyo waa bidco ay ay soo darisiiyeen dadka aan diinka ku toosnayn oo dadka inay dadka xoolahooda cunaan rabaana ay aada isaga jeclaysteen nooca labaad waa maxay waa xus iyo ixtifaal yani waxyaabo xaaraanihi ay la socdaan sida heese oo kale iyo muusig la tumaayo iyo mararka qaarkood laysu keenayo qur-aankii oo la akhrinayo iyo heesiyoo la dhegeysanayo dee taasina waa maarata kitaabka ilaahay oo meel looga dhacay waayo waana khatarba iyo haween isqaawinaya iyo raggii oo ku fitnoobaaya yani haweenkii raggii oo isdhexgelaaya mararka qaarkood fawaaxish iyo macaasi fara badan baa dhacda khamra lagu cabaa marka ka yani mawliidkaas xaaraanta wataahi saasay ku sheegeen culimmadu nooca saddexaad waa maxay waa mid marka ay la sii socoto caqaa'id faasid ah iyo khudbooyin iyo acmaal oo shirki iyo bidca ah waxaana kamid a maaragtay istaagga qaarkood ay istaagaan marka rasuulka sal alla alay slam la sheego magaciisa markay xuska wadaan oo midka wacdinayaahi uu rasuulka sal ll ly slam maarata dhalashadiisi uu soo gaaro oo uu sheego yay istaagaan waxay ictiqaadsan yihiin in rasuulku sal ll ly slama iyadoo in rasuulku sal alla alay slama isagoo sidii alla uu abuuray ah uu u imaanayo marka waa cajiib maxaa dhici karta in boqol kun oo mawlid hal saacad gudaheed meel kasta laga sameynaaye oo waddamo kala duwan laga sameynaaye rasuulka sal l slam jasadkiisu meel kasta ma soo xaadiraa marka waa jahli aada faaxish u ah waa jahli aada iyo aada faaxish u ah marka waa caqaa'id faasida rasuulkuna sal l slam markuu noolaa xataa in loo istaago waa u necba laa taquumuu kamaa taquumu lacaajib ha istaagnina sida acaajimta u istaagto yucadimu bacduhum bacdan qaarkood qaar kale weyneynayaan abyaad marka shirkiya xataa in lagu sheegaa dhici karta marka ibnu daybac iyo barsanji iyo waxyaaba fara badan oo khuraafaad ay sheegaan yaa lagu akhriyaa meeshaas marka calaa kulli xaal alla diinka waa uu noo dhammaystiray intaanu rasuulku dhiman sala allah alay slam alla wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina maanta ayaan diinkiina idiin dhammaystiray alla uu yidhi oo nimadiidina aan idinku dhammaystiray wa radiitu lakum alislaama islaamkiina aan diin ahaan inkaga raali noqon marka maalinkii carafay soo degtay aayaddaas xaajatulwadaac marka cibaado cusub qofka keena markuu rasuulka dhintay kadib oo uu leeyahay allan ugu dhowaanayaa qofkaas waa qof lunsan diinkii alla uu dhammaystiray yuu leeyahay anaa dhammaystiray ma dhammaystirne marka qofkii yidhaahda yacni in la xuso mawlidkaas oo la dhigo mawlidka yaa waxay kamid tahay waxyaabihii muujinaya in rasuulka sal slm la jeclaado waxaan leenahay maxaad maaragtay ka leedahay alla qowlkiisii alyawma akmaltu lakum diinakum diinkiinii waa idin dhamaystir marka waa layihi sababtoo ah hadduu aayaddaas si saxa u rumaysan yahay dee wuxuu leeyahay mawlidka boos ugaama banaan islaamka haddii kale waa inuu yidhaahdaa diinku maya waa naaqis oo dadkan gadaal ka yimid baa dhamaystiray ama haddii kale uu rasuulka sal ly slam uu khiyaano iyo wax noocaasoo kalea ku sheego oo uu yiraahdo rasuulka sl dadka diinka si baan uma soo gaarsiin waxaasina waa diinka bax sidoo kale salafku macnaha mawlidka ma aani dhihi jir quruntii saddexda ahayd ee ugu fadliga badnayd ummaddan ma aani dhihi jirin mawlid ee waa bida gadaal damba laga keena sida ahlucilmiga ay caddeeyeen shaatibi iyo ibnuxaaji fakiyaani iyo ibnu teymiya iyo culamo badan ay sheegeen waxaan shaki ku jirin in saxaabadooda sida ay u jeclaayeen rasuulka sal lla ly slama ay ka weyntaa sida annagu u jecelna haddana ma aanay samaynin bidcadan marka ma annaga yaabaa saxaabada ka fiican marka sideedaba cibaadadu waxay u baahan tahay daliil cad in loo hayo oo dariiqii saxaabadu ay martayna ay ahaato iyo aanan jeebkeena anagu maaragtay cibaadooyin kale aanan ka keensanin haddii mawlidka marka aada ogolaato maanta macnaheedu waa maxay bidcooyinkii oo dhan baad baabka u furaysaa wax dhammaanaya marka maaha waata hadda la leeyahay hijradii lafteedii macnaha waxaa loo sameynaa xus baa loo sameynaya oo sidii ciid oo kale habeenkii la dheelmiyey rasuulka sal ly slam dagaalkii bader markuu dhacay awliye fara badan oo magacyadooda aan la tiri karinna mid walba waxaa loo sameeyey mawlid mawlidka hebel iyo mawlidka hebel iyo mawlidka hebel alaleeyahy wax dhammaanaya marka maaha marka diinkii dadka badankoodu wuxuuba iska noqdaba xaflado iyo raqsi iyo ciyaar iyo heese iyo xasuusasho iyo wax noocaas oo kalea marka rasuulku wuxuu yihi sal ly slm laa tutruunii kamaa atrat inasaara bna maryam ha ku talax teginina aniga ammaantayda sida nimanka nasaarada la yidhaahdo ay ugu talax tageen nabiyullaahi ciisa fa inamaa ana cabdun anugu addoon bana ee waxaad tidhaahdaan addoonkii alle iyo rasuulkiisa rasuulkuna sal sl wuxuu nagala dardaarmay inaan sunnadiisa ku dheganaan oo aan maaragtay bidcooyinka iska ilaalin teeda kale maaragtay kiristaankii xafladihii ay dhigi jireen oo diiniga ahaa yay shabaxdaa oo iyaga laftoodu nabiyullaahi maaragtay ciisa wax ku saabsan yay sameeyaan sanad walba ay leeyiin dhalashadiisi baan xuseynaa iyo rasuulkuna sal ly slam wuu naga reebay inaan maaragtay u ekaano ayagii xagga cibaadaadka iyo ciidaha iyo caadaadka ay la gaarka yihiin waa uu naga reeba rasuulku sal l slam marka calaa kulli xaal kuma dheeraan karno intaasaa nagu filan marka sunnada hanagu filaato wixii aan aakhiro ku badbaadi lahaynna aan ku mashquulno eena aan fici laha aakhiradeenna wax aan ku dambaabayno oo diinkeenna khatar gelinayana aan iska ilaalino wabilahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online